إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka habeen ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qarax xoogan ayaa maanta lala beegsaday ciidamada xabashida etoobiya kaasoo lagu gaarsiiyey khasaare kala duwan dowladda federaalk ayaa ka laabatay hadal uu xasan sheekh ku daray digniintii amni ee maalmo ka hor ka soo baxday dowladda maraykanka waxaa sii xoogaysanaysaa dhibaatada ay ciidamada sirdoonka dowladda federaalka ku hayaan bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho mid ka mid ah siyaasiyiinta soomaalida ayaa sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab aan looga adkaan karin awood milatari islamarkaana ay la wareegi doonto guud ahaan soomaaliya إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
waa habeennimo talaado ah taariikhda hijriyadana ay ku beegan tahay kow iyo tobanka bisha ramadaan sannada kun afar boqol afartan iyo lixda hijriyada dhanka kalena waafaqsan tobanka bisha maaj sannada labada kun shan iyo labaatanka miilaadiyada kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran qarax xoogan ayaa maanta lala beegsaday ciidamada xabashida etoobiya kaasoo lagu gaarsiiyey khasaare kala duwan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta waxa ay qarax xoogan la eegteen askar ka tirsan dowladda xabashida etoobiya oo ku socdaalayay agagaarka garoonka diyaaradaha magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay qaraxan ayaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaana ciidanka xabashida looga dilay shan askari halka sidoo kalena looga dhaawacay afar kale weerarkan qaraxa ah ayaa imaanaya iyadoo habeenkii xalay ciidamada mujaahidiinta ay weerareen saldhig ay askarta xabashidu ku lahaayeen deegaanka awdin leh ee hoostaga magaalada baydhabo dowladda federaalk ayaa ka laabatay hadal uu xasan sheekh ku daray digniintii amni ee maalmo ka hor ka soo baxday dowladda maraykanka faahfaahinta warkani waxaa inoo haya maxamed ciise safiirka dowladda federaalk u fadhiya maraykanka oo lagu magacaabo daahir carab ayaa meesha ka saaray in khudbadii xasan sheekh ee jimcihii lasoo dhaafay ay naqdinaysay warkii maraykanka ee sheegay in muqdisho ay kusoo fool leeyihiin weerar ka dhan ah dowladda federaalk iyo shisheeyaha hadalka safiirka ayaa imaanaya iyadoo warbaahinta caalamka in badan oo ka mid ah ay shaaciyeen in xasan sheekh uu duray digniintii maraykanka waana taas midda keentay in safiirka uu meesha ka saaro arrintaas si uusan maraykanka xiriirka ugu jarin xukuumadda taagta daran ee xamar safiir daahir oo la hadlay warbaahinta dowladda maraykanka ayaa shaaca ka qaaday inay xiriir la lahayn khudbaddii uu madaxweynaha xasan sheekh jimcihii ka jeediyey kagana hadlay inay jiraan shisheeye iyo kuwa gudaha ku sugan oo abuuraya amni darri iyo digniintii ka soo baxday safaaradda maraykanka ee soomaaliya safiir daahir wuxuu tilmaamay in xasan sheekh uu la hadlay shacabka khudbadiisna aynan xiriir la lahayn digniinta maraykanka balse ay ahayd mid isaga soo beegantay madaxweynuhu wuxuu kala hadlayay dadka soomaaliyeed dabcan way kusoo aaday sida aad sheegtay laakiin wax xiriir leh ma ahan sida aada og tahayba dowladda maraykanka maxay war walbaba ay la wadaagtaa wadamada ay saaxiibada yihiin haddii khataro amni ay jiraan khatarahaasna dowladda soomaaliya shirkii khamiista dhacay golaha wasiiradu si rasmi ayay u qaateen waxaana kasoo baxay go-aano lagu adkeynayo laguna xoojinayo amniga wadanka guud ahaan gaar ahaan magaalada muqdisho waana uga mahad celinaynaa dowladda maraykanka taageerada dadka qaar ayaa sheegaya in xasan sheekh uu aada u qalkhalsanaa jimcihii markii uu khudbadda jeedinayay taasna ay keentay inay soo baxaan hadallo waxa u dhimi kara tabantaabada iyo taakulada ay dowladdiisa ka hesho maraykanka walow markii uu xilka kusoo laabtay donald trump ay dhacday inuu jaray dhaqaalo badan oo dowladda federaalka la siin jiray xasan sheekh hadalkiisii jimcaha ayaana u dhacayay sida tan nasiib daro kuway heleen masajkooda xambaaro u qaado oo meel walba u marsiyo u geeya oo soomaali ah iyo kuwa ajnabi ah yaa la helay mataal yar haddaan idin siiyo walaalyaal dalkan magaaladan ayadoo qaraxyadu ka dhacayaan oo dilka maxaan ku idhahdaa shaksiyaadka targetka ka ahoo dadka qof qof loo dilayo ayaan joognay caalamkuna diyaaradaha waa nooga imaanayeen waa socdeen maanta waa maxay khatarta dhacday intiinaan intii magaalada ku nooleed welina ku noolaatiine khatarta dhacday oo diyaaradaha cirka maraya lala soo daa- soo daadanayaan ee maanta jirtaay waa maxay farriimo been ah oo aan jirin iyo tallaabooyin been ah oo la qaaday waayo dalkan khatar kuma jiro khalqal xoogan ayaa ka jira dowladda federaalka gudaheeda waxaana shalay u dambeysay digniinada amni meesha ka saaray wadaado uu xasan sheekh ka dalbaday inay ka hadlaan arrimahaasi waad mahadsan tahay maxamed ciise waxaa sii xoogaysanaya dhibaatada ay ciidamada sirdoonka dowladda federaalka ku hayaan bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho tafaasiil ku aadan waa kan cali aadan bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa mar kale shaaca ka qaaday inay sii korortay dhibaatada ay ciidamada dharcadka ee dowladda federaalka ku hayaan bulshada ku nool gobolka banaadir waxay sheegeen in dadka ay ku hayaan fasaad iyo jirdil xoogan oo ay u geysanayaan qaybaha kala duwan ee bulshada tirada yar ee la arkay iyaga oo dhibaateynaya ayaa ka badan kuwo qarsoon ee aanan la arkin intaan magaaladan socday intaan arkay akhlaaq xumo iyo waxaa waaye qof aanna wax ka hadlaynoo busoolad liifkeeda lagugu dhufaa ee, waxyaalo badan aan ka aragnay waxaa waaye dadku waa iska dhiban yihiin ilaahaan kugu day inaan joogna nimankaas waxaan dhihi lahay boqolkiiba sagaashan iyo shan taliyahoodana ha lala xisaabtamo ayakana ha lala xisaabtamo oo waxaa waaye dad badanoo waxaa aragna kaamiradu soo qarxisay boqolaal waxaa jirta kaamiradu ayna soo qarxin oo meelaan kaamira lahayn lagu liif garaacay oo lagu dilay arrintan ayaa waxay keentay dareen walaac leh maadaama dadka ay dareemayaan inay ku nool yihiin cabsi joogto ah bulshada muqdisho waxay marar badan ka dhiidhiyeen xadgudubyada kala duwan ee ay la kulmaan sida xarag aanan sharci ahayn jirdil iyo cadaadis joogto ah mahadsanid cali dhegaystayaal halka warkanu idinkaga imaanayana waa raadiyaha alfurqaan mid ka mid ah siyaasiyiinta soomaalida ayaa sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab aan looga adkaan karin awood milatari islamarkaana ay la wareegi doonto guud ahaan soomaaliya faahfaahinta qodobkani waxaa la diyaar ah cabdiraxmaan beder maxamed cali aamin oo ka mid ah siyaasiyiinta soomaalida ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka awood badan tahay dowladda federaalka oo uu ku tilmaamay mid taagdaran wuxuu sheegay inuu aaminsan yahay in goordhoway xarakada mujaahidiinta al-shabaab la wareegi doonto guud ahaan soomaaliya sidii ka dhacday afghanistan oo kale oo uu maraykanku isagoo dulaysan iskaga baxay dowladda iyo shabaab shabaaba awood badan oo boqolkiiba boqol shabaaba awood badan waxaan caddayn u hayaa maalintu abiy axmed imaanayay garoonka diyaaradaha hoobiyaa lagu garaacay oo caasimadii xamar ee soomaaliya ayaa hoobiye lala dhacay oo og tahay adiga taasaa ii daliil ah inay dowladda shabaabka awood badan tahay afar iyo labaatan saacna xamar qaraxyaa ka dhaco oo ay dowladda maarayn la'dahay Een, xamar oo dhan waa aragtay gooyooyina yaallo oo shabaab laga baqayo wasaaradihii dowladda ciid ayaa taale ciid iyo iyo ciidan iyo iyo iyo jidgooy madaxtooyadii irdeeda malamari karo meel kasta jidgooya taalo oo shabaab laga baqayo idan shabaab ayaa awood badan dowladda waa laga awood badan yahay shabaabaa ka awood badan dowladda federaalka ayuu sheegay in marnaba aysan ku dhicin xarakada mujaahidiinta al-shabaaba maadaama buu yidhi ay yihiin nidaam islaamiya oo dadka ku maamulo shareecada islaamka bulshadoo idilna iyagu ku qanacsan yihiin dowladda soomaaliya oo dowlad daciif ah ee hadda ee soo kabanaysa ee aan si fiican u dhisnayn ee gelibgelib ah maanta shabaab oo niman islaamiyiin ah ee aad u hubaysan ee dadkii islaamka jeclaysteen ee shareecada islaamka fulinayaan cadaalad wax ku fulinayaan ee ilaa iyo hadda loo xukun doonto ayaga ee xukunka ayaga loo doonto ee meel kasta qaraxooda iyo iyo madaafiictooda ka dhacayso haddana waa la sii dagaalamayaa caqli ma galayso qabiiladii dhan shabaab ay galeen tani ayaa ku soo aadaysa iyadoo maalmihii lasoo dhaafay soo tarayeen siyaasiyiinta quska ka muujinaya dagaalka ay dowladda federaalka kula jirto xarakada mujaahidiinta al-shabaaba kuwaasoo si isku mid ah u sheegay in soomaaliya ay ka dhici doonaan wax la mid ah wixii ka dhacay afghanistan oo kale mahadsanid beder dhegaystayaal warkii aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaanna fiidnimadan waa naga intaa